إن الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين khashyada daliilkeedu waxa waayo heshiinku qowluhu tacaala falaa takhshawhum ha ka baqinina gaalada wakhshawnii anigaga baqa in kuntum mu'miniina haddaad tihiin kuwa mu'miniina waxaan kusoo wada jirnay kitaabkii ha al-usul athalaata lilimaam maxamed bin cabdilwahaab annajdi raxmat ullahi calayhi gaar ahaan asalkii koowaad ee usuusha saddexda ah qaybihiisii dambe oo looga hadlaayay anwaacda cibaadada ilaahi subxaanahu wa tacaala waxyaaba ka mida tirintii la tirinaayo iyo mid walba oo ka mida cibaadadaas daliilkeedii keenidii loo keenaayay shiikhu marka wuxuu yidhi wa daliilu lkhashyati baqashada daliilkeeda qowluhu tacaala waaye falaa takhshawhum ilaahay inuu yidhi dadkii muslimiinta ahaa haka baqinina gaalada wakhshawnii anigaga baqa khashyada iyo qoofku soomaali ahaan waa isku nuuc laakiin carabi ahaan xoogaa waxbaa ku kala duwan yidhaha culimmadu waxyaray ku kala duwan yihiin oo khashyadu cabsi walba maaha ee waa cabsasho gaar ah waa cabsasho cilmi ku dhisan cabsasho cilmi ku dhisan oo qofka laga cabsaa iyo shayga laga cabsaana la weynayha oo la qadarina cabsashadaasaa waxay tahay alkhashya la yihahdaa saas darteeda ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlaayay dadka isaga caabuda cibaadada dhabt cibaadada dhabtaana caabuda oo iyagu ku sheegay dadkaas culummada alla ku sheegay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay inamaa yaksha inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa yacni cabsida dhabta ah oo cilmiga ku salaysan oo qofka cabsaahu uu yaqaano cidda uu ka cabsaa fadliga ay leedahay iyo cadamada ay leedahay iyo axkaamta cabsashada waxa alla caabuda cabsidaas dhabta culummada caabuda cilmiga leh dadka kale cabsashadoodu waa iska qoof jahli wax iskaga dhisan waay waa baqitaan waa iska baqaya laakiin haddana axadkay ka baqayaan cilmi gaara uma laha cilmi gaara oo xeeldheer uma laha laakiin dadka cilmi u leh waxa allah ay ka cabsaayaan waa culummada waana dadka cabsashada dhabta alla ka cabsada subxaanahu wa tacaala marka waxaa dadka muslimiinta laga rabaa khashyada noocaas oo cilmiga ku salaysanna allah subxaanahu wa tacaala inay ka baqaan waa la rabaa wa daliilu lkhashyati qowluhu tacaala falaa takhshawhum ha ka baqinina wakhshawnii anayga baqa wa daliilu linaabati inaabada iyo toobakeenka iyo noqoshada iskudullayntu ay ku jirto in ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkii ilaahi subxaanahu wa tacaala waaniibuu noqda ilaa rabbikum rabbigiin u noqda u tooba keena wa aslimuu lahu allana u hogaansama oo isku dhiiba dabo qaybtaana waxay daliil u tahay iyaduna wuxuu daliilkii u keenay waxyaabaha ku saabsan alinaaba iyo noqoshada iyo toobakeenka ilaahi subxaana wa tacala loo tooba keeno iyo noqoshada alla loo noqdo nabiguna calayh isalaatu wasalaam istikfaarta saasa iyo toobakeenka uu ilaahay u tooba keena waa ku dadaali jireen ayadoo nabigu wax walboo dembiya ilaahay subxaana wa tacala uu sheegay inuu u dhaafay oo ilahi u leehay subxaana wa tacala innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara ilah ilahi subxaana wa tacala dembiga kiisii hore ee kii dambaba nabigu waa laga laga hoobiyey nabigana dunuubtaba macsuumu ka ahaa oo idin mase kabaa'irtu macsuum ka ahaa oo iskaba dhici jirin saqaa'irtana waa laga yaabaa inay ka dhici jirtana waa masalo khilaafiyaaho calaa kullin kabaair waxa la yidhaahdo nabiga calayh isalaatu wasalaam kama dhici jirin haddana ayadoo sidaas tahay ayaa ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu sheegay dembigiisa hore ee kan ka dhaafay haddana intaas kuma ekeysan jirina nabigu cibaadada u taagnaa jiray habeen iyo maalin ilaa mararka qaar istaagga cibaadada u taagan yahay darteed xibnihiisu ay dindilaacaan gomadihiisa iyo anqowyada iyo cawu ay dindilaacaan istaagga salaada salaatuleyka u taagan dhirkiisa dartiisa markaasaa saxaabada qaar waxay dhihi jireen maxaa nabigu saas kuu gelaya iyadoo dembigaadii hore kii damba la dhaafay markaasu wuxuu dhihi jiray ma waana ahaanayn marka addoon shukriya haddii ilaahay wanaag aniga ii galay bilaa shukri miyaan iska noqonaa saasayta haddana wuxuu sii yeeli jiray istikfaartuu badi jiray iyo toobakeenka nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay innii atuubu ila allahi fi lyowmi aktar min sabciina mara maalin keligeeda ayaa waxaan ilahay u tooba keenaa toddobaatan jeer wax ka badan inii astaqfir ullah astaqfir ullah waatuubu ilayhi fi lyawmi aktar min sabciina mara ilahay dambi dhaaf weydiisanaa una tooba keenaa u laabanaa maalinta keligeeda toddobaatan goor wax ka badan xadiista qaarna waxa kusoo aroortay miata mara inuu nabigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam boqol goor uu dhihi jiray ilaahay dambi dhaafaan ku weydiistay ilaahu waa kuu tooba keena ilahu uga tooba aqbal dadka marka muslimiinta waxaa la rabaa inay allahu tooba keenaan subxaana wa tacala ay u laabtaan dunuubta habeenka maalin waa gelayaane ay uga laabtaan allah subxaana wa tacaala laabashadaas marka la laabana iyo noqodkaas la noqonaana oo weynaynta axadka loo noqonaa oo ay ku jirtay iskudullaynta loo isku dullaynaana yaa iskaleh allaha iskale subxaana wa tacaala bini aadamku ma leh bini aadamku ma leh ilahay marka wuxuu leeya waaniibuu ilaa rabbikum oo rabbigiin u laabto u tooba keena wa aslimuu lahu una hoggaansamo isku dhiiba allah subxaana wa tacaala ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله الاستعانة دليل كده ودنا شوفوا قد قري الاستعانة وطلب العون وصمهنا وكالما ويديسي واي هي كالميسي كالميسي واي إن ليس كالميسي إن كالما ليس ويديسي تاسونا عبادة إلهي كم انتهي قيبه إذا قال كمين هو عباده alisticaana la yidhahda ilahay marka wuxuu leeyahay iyaaka nacbudu iyaaka suurat alfaatixa qofka musalliga wuxuu leeyahay iyaaka ilaahow adiga hee ilaahow adigan ku caabudayna maa ladhahaa mase iyaaka ilaahw adiga kaligaa laleeyahay adiga kaligaa xaggee laga qaatay mafcuulka horumarka horumarinta laisku hormariyaa laga qaatay marka iyaaka ilaahow adiga kaliga ayaan nacbudu ku caabudaynaa waiyaaka ilaahu adiga hee kaliga ayaan nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa sida marka cibaadadaba si cibaadada guudba ilaahay keligii u leeyahay ayaa isticaanada iyo kaalmo weydiisagana ilaahay keligii u leeyahay subxaana wa tacaala hadday tahay isticaanadu mid ilaahay sheegaa la weydiisanaa hadday tahay waxaa la weydiisaa oo kaalmaha laga dalba oo bayihiin wax ilahay keligii u awoodo yaa iskaleh allaha iskale subxaana wa tacaala wuxu hadday yihiin wax ilahay keligiisa u awoodo allaha iskale cid kale lama weydiisan karo matalan roobka oo kale abaarta dhacday yaa laga kaashaa allah subxaana wa tacaala ilmalaanta kugu dhacday yaa laga kaashaa allah colka kugu habsaday yaa laga kaashaa allah subxaana wa tacaala cudurka yimid yaa laga kaashaa allah subxaana wa tacaala wixii ilahay keligii u awoodo ilahay keligiisaa laga kaashaa in cidaan allahayn laga kaashadana maxay noqonee shirkiga noqone shirkiga noqone sidoo kale qofaan joogin oo maqan kaashi la kaashado iyo kaalmaysi la kaalmaysto iyo gacan taagasho gacan loo taagtaa maxay noqone iyaduna maxay noqone shirkiga noqone haddaan lagula hadlayn qofka aaladaha casriga aan soo marna aan lagula hadlaynin shirkiga noqone xagee shirkiga ka noqone waxay shirki ka noqone qofkaan aad kaalmayseen ood kaalmada weydiisa iyo gargaarka inuu wax kuu qabto xagguu jooga qofkaani maasagaaba ku maqlaa maasagaaba kula jooga isagoo meel kaa fog jooga waxaad u kaashatay waa inaad ka aaminsan tahay inuu meel walba wax ka maqli karo uu meel walba isagoo jooga wuxuu rabaa uu awoodi karo intaasaana waxay tahay sifooyinkii allah subxaana wa tacala wax ka mid an qofkaa siiday waa ku gaaloobay qofkii waa joogaa adkaashaydu qofkii waa joogaa adkaashaydu ama intaana taas u jugin qof dhintay in la kaashado see noqoe qof dhintay in la kaashado waxaa laga haddii laga kaashado inuu cashirka maanta ku fahansiiyo uu kuugu celiyo aayaddii maanta la fasiray waa kugu adkaatay awow marka waxaa tihi waxaan kaa rabaa inaad cashirka ifahansiido ama sheikh hebelow caalim ada ahay inaad cashirka ifahansiido masalada aada ii fadwoodto saasaan kaa rabaa maxay noqone taas shirkiga noqone qof dhintay in la kaashado waxaa laga kaashaa ha noqdeen waxyaabaha dadka noolnoolu ay awoodaan ama yaysan noqone qof dhintay in la kaashado shirkigay noqone qabriga waxay dhahaan soomaalidu maxay dhahaan qabrigu qorasaar maahane qorakaqaadba male waxba ma galo qabrigu qabrigu qofka qabriga ku jira isaga kaalma u baahan laakiin adiga waxba kuma qaban karo ha iskulu goyni ha iskulu goyni waayahay jinniga in la kaashadana see noqe halis waa laftirkeeda waayo qof waxaa la kaashaday qof xaadiraha la kaashaday qof xaadiraha la kaashaday see la yeelaa markaas waa la kala qaadaa sacadiisa aluuda meeshaan waa la kala qaadaa waxaa loo kala qaadaa qofkaanu inuu waxaan awoodo iyo inuusa awoodo hadduu awoodo ay noqee iska fiiriye qofkan xaadirka waad kaalmaysata waxaana wau awoodaa inuu kaaga kaalmeeyo maxay noqee ma bannaan tahay ya may horta ma bannaan tahay yani ma ma shirki ah laakiin mubaaxaa la iska dhaha hebel isku waa qabsan yahay waayahay nimanaa waxay isku kaashadeen ninaa nin u yimid markaasuu yidhi niyow kaalay muddidana soo qaad hebel aan isla soo dirayne waa israaceen hebelay isla soo direeyeen soos ma kaasha nimankaas ninkaana ninkaan soo kaalma weydiisan isaguna markaan soo ma awoodin oo hebel la bireeyo say noqee xaalkeedu ya ama wuxuu yidhi kaale niyow guri hebela usoo dhacaynaaye kaale gurigan janjarta ii qabo intaan guriga u dhacaa oo guriga xadaa ama dukaanka aanu dhacaa kaale janjarta ii qabo ya tacaawun muxuu noqon cala alithmi walcudwaan waxaa la fiirina qofka asxaabidka oo aad kaashane waxaad ka kaashay ha la fiirina waxaad ka kaashaydiin ha la fiirina hadday yihiin waxaad ka kaashay yihiin wax bannaan in la iska kaashado ama wax wanaagsan hadday yihiin matalan aan qofkaan la dejina alaabtaana tiri ee kaale qofkaan alaabtaan la dejina ama waxaad tiri warniyo kaale aan cashirka isugu celinay soo la iskaashan maayo iskaalmay soo maa cashirkaan isugu celinay ama kaale cashirka qur-aanka iga dhegayso oo qur-aanka iga sax anna aan kaa saxe iskaalmaysi mataa mase maaha waa iskaalmaysi haddii marka wuxuu yihiin wax fiican la iska kaalmaysaa waxay noqeen watacaawanuu cala albiri wataqwa ay noqoneen haddii waxa la iska kaasha ay noqdaan wax dembiyana waxay noqeen walaa tacaawanuu cala alidmi walcudwaani soo gudagelaho xaaraam waaye wax la ogol yaha maaha taasu marka waxay ku xidhantaha waxa la iska kaasha ay ku xidhanta haddii qofka aad kaashay ay tahay qof xaadira waxa aad u kaasheena ay awoodo waxa aad u kaasheena ay awoodo waxaa la fiirinaa waxaa isu kaashayyiin hadday waxaa isu kaashaydiin wax wanaagsan yihiin wanaag waa kaalmaysigiin iskaashigiin haddaad waxuna isku kaashaydiinna iskaalmaysigiin waxuu noqaa xaaraamu noqaa xaaraamu noqaa hadday qofku wixii awoodo laakiin shirki ma soo gelaa marnaba marnaba shirki meesha imaami maayo gaalnimana meesha imaami mayso laakiin ma xaaraama ma makruuha ma mubaaxa ma waajiba heerarkaa soo geli wdliilu isticaanati qowluhu tacaala iyaaka nacbudu ilaahu adiga kaliga ayaan ku caabudaynaa waiyaaka nastaciinu ilaahu adiga kaliga aan ku kaalmo weydiisanaynaa kaalmaha kaa dalbaynaa wafi lxadiidi waxaa ku jirta waida stacanta fastacin billaah haddaad kaalmaysay cid fastacin billaahi alla kaasho xadiikan waa xadiiu man xadiiska cabdilaahi ibn cabaas cabdullahi ibn cabaasaa nabigu calayh salaatu wasalaam la hadlay waxyaabo badan u dardaarmay waxyaabihi waxaa ka mid ahaa waida stacanta haddaad cid kaalmo weydiisato fastacin billaahi alla kaalmo weydiiso subxaana watacaala ilahay kaalmo weydiiso kaalmo weydiisika marka waa soo marnay hadday yihiin waxaan wixii ilaahay keligiis ou awooday cid kalena aysa awoodin in ilaahay la weydiistaa hay noqee waajib in ilahay la weydiista waa maxay waajib waa in keyrkii la weydiistaahina shirku billahi alcaliim waa haddii ilaahay cid aan ahayn aan kay sheegayn ay awoodo inaad ilaahay weydiisato miyaa fiican mase inaad bani aadamku mar walba ku tacalluqdo inaad ilaahay weydiisato matalan guri aad rabtaa inaad dhisato gurigiina tabaraad ku dhisato ma haysatid ma waxaad dhehey ilaahay guriga ii dhammaystir mase waxaad dhehey sheekh maxamedow waxaan rabaa guriga inaad ii dhammaystirto axmedow adna aad xoogaa igu darto adna aad xoogaa xarara ii keento adna xoogaa jingada ii keento dadka dhex gasha miyaa fiican mase inaad sacbaha horstaa fiican alla u horsato subxaana watacaala sacbaha inaad alla u horstaa fiican waayo bini aadamku kaashiga aad kaashee iyo weydiisadka aad wax weydiisay waa kuu nacaya ilaahayna waa kugu jeclaana fadliyaankaa kordha alla agtiisa mar walba oo sacbaha hoosato hal xarar haddaw kaagoo gurigaad dhisayda ee aad tidhahdo ilaahu xararka ii keen ilaahu xararka isaan haddaad tidhahdo fadligaad ilahay agtiisa kale keelaya subxaana wa tacaala xararka inaad heshana waa suurtagal laakiin haddaad bini aadam weydiisato xarar iska dhaafa hal musbaar aad weydiisato hal musbaar haddaad weydiisato wejigiisu waa isbedela waa ku naca waa ku dhibsana adiguna waa ku dulloobi agtiisa waa ku dulloobi waa ku sharaf dhece ilahi subxaana watacaala hawaa bayt ilahay haddii aad wax weydiisato haddaad wax weydiisan waa xanaaqa waa caroona allah subxaana watacaala laakiin banu aadamku markii la weydiisto waa xanaaqa asagu cagsiga farqiga udhexeeya ilahay haddaadan baryin ooda wax weydiisan ooda kaalmaysan ilahay waa kuu caroona waa kuu caroona bani aadamkuna haddaad bariday kuu caroohayaan haddaad laakiin baryahooda ka leexato waa heshiihiyi bani aadamku waa iska maskiin bani aadamku waa iska maskiin wax kale iska daaye qur-aanka haddaad tiraa qof maalin walba ii meeli aayaddan maali ii meeli aayaddan maalinta dambe waxaa laga yaabaa meesha inay ka ka wareegsataa suurtagala aad ku ogaa jirto meeshii aad ku taqaanay aayaddan ii meeli waa dahi halkaan aayad ii meeli meeshii tiirka uu fadhi jiray inuu maalinta dambe ka dhuntaa suurtagala isagoo isla kiiyaa soo socda ku barta xilligaas kuu barta inuu kuu yimaado adigana khayray kuu tahay isagana khayray u tahay laakiin waa bini aadam waa iska daciif waa iska daciif calaa kullin nabigu wuxuu lehy alayh isalaatu wasalaam wada istacanta haddaad cid kaalmo weydiisanee fastacin billaahi ilaahay subxaana watacaala kaasho calaa kullin isticaanada iyo kaalmo weydiisadku haddii cidda la kaalmo weydiisaahu ay tahay cid dhimatay ma bannaantaa mase ma bannaana ma bannaana keliya miya mase waa shirki shirki waay waxaas la weydiisa ama ha yaraadeen ama ha weynaadeena waxaa kaloo lamida qofka maqanaa lamida qofka maqanaa lamida qofka joogana wax ilaahay subxaana watacaala maana cid kale aysa awoodin in la weydiistaa waxay noqee shirkiga noqone wixii makhluuqu ay awoodaan weydiisadka la weydiisto iyo kaalmo weydiisadka laga kaalmaha laga dalbo inuu ka kaalmeeyana maxay noqonee ya iska fiiri waa tii haddii qofka kakaashiga aad ka kaashee waxa aad qofkan ka kaashee haddii makhluuqu awoodo asaga laftirkiisuna u awoodo kakaashiga aad ka kaashataa muxuu noqonaa ya noqonaa labaa loo kala qaada ad waxay ku xihan tahay waxa aad ka kaashaydeena ku xihan tahay hadday waxaas macruuf noqdaan iskaashiga ad kaashataan muxuu noqaa macruufuu noqaa wax wanaagsan oo noqonaa hadday waxaad ka kaashaydeena munkar noqdaanna iskaashiga ad kaashataan muxuu noqaa munkaruu noqonaa ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu iska leeyahay kaalmaha allah la weydiistaa wixii alla keligiis oo awoodo allah keligiis la weydiistaa subxaana watacaala wixii ankay makhluuqu ay awoodaanna in ilaahay la weydiistay in makhluuqa la weydiisto yaa fiican in allah la weydiistaa fiican oo qofku mar walba allah ay ku xiraato oon marnaba bini aadamka uusa amaalku ugu yeelan oo mar walba allah ku xiraato subxaana watacaala wadastacanta haddaad kaalmo weydiisato fastacin billaahi alla kaalmo weydiiso subxaana watacaala haddaad cidba kaalmo weydiisay alla kaalmo weydiiso ee macna maalan waxaad aragtay qof ilahay keyrkii barye ama waxaad aragtay qof ilaahay keyrkii kaalmaysee ninaa maalan ratigii u watay ka buubay waa ka cara ratiga markaasuu yidhi awliya allah iga soo gaara ii qabta ratiga ii qabta ratiga yow kaashaday bini aadam u kaashaday bini aadamkaasuna bini aadam la jooga maaha haddii awliyada uu sheegaa niman xoog loo taagtaagan ay ahaa lahayeen awliya war ila qabta ratiga ma wuxuu noqon laha wax shir ku dhacay maya laakiin dadka uu sheegaa dad jooga maaha wuxuuna u kaashada ratiga inay hogaankii soo qabtaan ratiga carare qofkaas muxuu ku dhacay shirkiu ku dhacay shirkiu ku dhacay laakiin ninka markaas jooga goobta uu jooga isagoon axwaal kale loo fiirin miyuu ku xukumaha wuxuu leeyahay mushrik waaye salaada uu tukaana laga aqbali maaha waa nin diintii islaam ka baxay miyaan leeyahay mase waxaa jirta shuruud iyo mawaanic loo fiiraa iyo dad arrintaas ayagu iskale inay qof markay joogto ay xukumaan arrintu waa kala duwan tahay qofkii intaas ku dhacaa waa saas markii la leeyahay qofkii waxaas ku dhacaa waa saas iyo markii qofkii qof hebel ku dhaco waxay ugu kala duwan tahay waa maxay waxay ugu kala duwan tahay waxaa suurtagala qofkan inuu cudurdaaro leeyahay suurtagala xukunkaa lagu riday cudurdaaro looga leexi karo looga dugi karo inuu leeyahay suurtagala marka cudurdaradaasaa la fiirina shaksiga markay joogto cudurdaradaasaa la fiirina maya cudurdaaraa la fiira cudurdaaradu waa badan yihin marka cudurdaarada la ogaado cudurdaaradaasaa loo bandhigaa yaa cudurdaarada ogaan kara shuruudda mawaanicda yaa ogaan kara ma qof walba ogaan karta mase culamada muslimiinta ogaan kara culamada muslimiinta ogaan kara ayagaasaa marka loo bandhigaa ayagaasaa loo bandhigaa waxaa leey qof hebel saasuu ku dhacay haddii culamadaas ay xakumaan qofkaasna waa xakuman yahay haddaan la xakumin oo cudurdaar loo yeelana waa loo cudurdaara waa loo cudurdaara wa garta ay dadka in badan oo kamidaba waxaa khaldaahu waa dad magac diineed ku khalda dad magac diineed ku khalda waay aa khalda oo waxaan inay diin yihiin u sheega wa ilaa dadku waa dad muslimiina asalkoodu waxaan haddii dadka muslimiinta culimmadoodu isku waafaqi lahayen inaysan diin ahayn ama way iska day lahayeen ama waa qarsa lahayeen ama waa iska day lahayeen ama waa la sheexi lahayeen oo waa la xishoo lahayen ugu yaraan laakiin fagaarihay la taagan yihiin fagaarihay la taagan yihiin waxaan xusuustaa nin wadaadoo waa ka hadlay masalada ku saabsan ilaahay keyrkii in la baryo ee yidhi ilaahay keyrkii waa la baryi karaa sheekh cabdiqaadir dhibka waa keenaa dhibka waa u celiyaa dheeftana dadka waa u keenaa nacfina dadka waa usoo jiidaa dhibkana waa ka celiyaa saas darteedna wuxuu yidhi hadda wixii ka dambeeya waa inaan ku tasbiixsado sheekh cabdiqaadir baryihiisa ninaa marka wuxuu ii sheegay salaaddii subax maalintaas salaaddii subax oo ka dambeeyey markuu salaaddii subax ka baxay awlaadii adkaartii la akri lahaa inuu ku bedelay sheekh cabdiqaadir inoo gargaar sheekh cabdiqaadir inoo gargaar isagoo tusbax wata oo tusbaxa kalo siinaa oo sheekh cabdiqaadir ku baryaa inay ku soo maray guddiisa waa nin sheekha waay sheekh cabdiqaadir u baryaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa dadka inaan tuso in awliyada ilaahay ay tasarruf leeyihiin oy wax qaban karaan oo in la baryo ay mudan yihiin nimanka diidana ay yihiin niman dembiilayaal ah keliyana ku tusi maayo qowl ku tusi maayee ficilkana waa raacinaa si dadku igu daydaan si aan la ysku dhihin sheekh hebel waxa uu dadku u sheegaa soo ku dhaqmi maa soo ilaahu baryaa adigana wuxuu ku diraa sheekh cabdiqaadir inaad barido si aan la ysku dhihin aan anugu ficil ku tusaa hogli markaasaan salaad subax markii laga baxaan ku tasbiixsaa sheekh cabdiqaadir barihiisa sheekh cabdiqaadir barihiisa dadka muslimiinta laakiin maxaa laga rabaa dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay wax bartaan diinta ilahay inay bartaan maxaa shirkiya maxaa tawxiida maxaa sunnaa maxaa bidca rag iyo dumarba waa waajibay ku tahay inay bartaan nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلم والبا علمga شharciga barashadiisa waa ku waajib qofkan wuxuu alla ku caabudi laha inuu bartaa waajib waa inaad tidhaahdo diin aniga lay sheegtay diintii lay sheegtay waa laygu khalday wadaadadii waa iskhilaafeen midkaan waxaan waa bannaan yihin u leeyahay kanu ma bannaan u leeyahay kanu kufri waayu leeyahay kanu tawxiid waayu leeyahay kanu bidco waayu leeyahay kanu sunno waayu leeyahay culimo waana waashasaan yeelnaa weyne inaad tidhaahdo ee aada iswareerido cudurdaar ma kuheli qiyaamaha waa cudurdaara kuheli maydid waxbarashadii goobi waxbarashadu waa furan yihiin goobaha waxbarashada tag waxbaro wax ogaaw yaa lagu hogaaminayn indhoole la hogaama mar walba ha noqonin indhala-aanta ka bax indhaha fiiqo markaad indhaha fiiqatana waxaa kuu kala caddaana waxaan la kala sheegaa waxay kala yihiin aan kuu kala caddaane haddaadan saas yeelin halisaad ku jirtaan haddaadan saas yeelin halisaad ku jirtaan waxyaabaha layskugu cudurdaarana waxaa ka mid a qofka haddii ninka culimmada u yaqaanaa qalday waana dadaalaa waxbarashadiina qofka uma suurtogeli waxbarashadiina qofka uma suurtogeli ilaa wax ka barto cudurdaar waa loo yeeli karaa laakiin qofkii waxbarashadiiba aadayni goobay waxbarashadan ka ag furan yihiin kafaayga fadhi kudirirka ag fadhiya markii waxbarashada lagu jiro ilaa culumaa nawaashoo koran u kaadinaale ma laga yeela waxaas culuma kuma waalina waxa waalay waxaa iswaalay waayo adaa iswaalay shaydaanaa ku waalay culuma kuma waalin ee bukhaari a waa saas waa saas waa saas waa saas waasaas nabiga mufasira qur-aanka fasiri jirin sunnadiisa cadaysay saxaabada nabiga cadaysay sheekhan maxamed abdullah raximah allah fi tawxiidka qaybiyey asigaa qaybiyaad mafhuum uu ka qaata qur-aanka miyaa mise waa looga horreeyey oo nabiga sheegay saxaabada sheegaysa asigoo qaas ku yahay
khayr allah kusi horta marka koowaad qaybinta tawxiidka la qaybiyo waa aan soo marnay xaqiiqadeedu waxa ay tahay iyo haddii arrintaas lagu dhagaysto dhagaa cadaalad kucadaalad ku sifaysan oo aan dhib iyo xumaan qabin oo waxay qarsaayaan oo qalbiga ku jira aanaysan jirin haddii lagu dhagaysto inaysan wax dhibaa ahayn waxa tawxiid la yidhaahdaa hunaa aysaba allah ahayn subxaanahu wa tacaala ee tawxiid uu yahay ifraadullahi subxaanahu wa tacaala bimaa yakhtasu bihi shaygaas marka ilaahay uu la gaarka yahay saddexdaas qaybooda macnuhu waa saas saddexda waxaas ilaahay uu la gaarka yahay uu keligii leeyahay saddex qaybooda waxaa la qaybaa marka wixii alla la gaar ahay waay in waxaa saas u qaybsamaana aayadaha qur-aankana waa laga fahmay axaadiista nabigana waa laga fahmay calayhi salaatu wasalaam fahamkaasna fahamku midna waa fahamkii khalafka midna waa fahamkii salafka fahmna waa fahamkii khalafka fahmna waa fahamkii salafka culimmadii salafka ankee qaar ka mid aha saas u qaybshay oo iyagoon hadday rabaan ays aan dhehaynin yanqasimu tawxiidu ilaa alaaati aqsaam shardi maa in la yidhahdo laakiin haddii qofku yidhahdo tawxiid rububiya iyo tawxiid alcibaada hadduu yidhaahdo ma qaybiyo tawxiidkii mase ma qaybin waa qaybiye waxaana ka mid ah sheekha la yidhaahdo imaamu lmufasiriin maxamed ibnu jariir altabari raxmatullahi calayhi fii tafsiirihi waa uu sheeg sheegaa aqsaamta tawxiidka qayb ka mid ah ibnu katiir sidoo kale waa sheegaya inkastoo salafkii ka mid ahayn rag fara badan oo culimmadii mutaqadimiinta ka mid ah waa sheegaya wax maxamed cabdiwahaab oo ugu horreeyo dadka ugu horre marka qofka ugu horreeyo uu sheegay maxamed cabdiwahaab iyo hana maaha arrintaani intaas laakiin markii ankee laga soo gudbo waxaa la dhihi karaa haba la yska dhaafo haddaa rabto qofkan matalan arrintan shooga ka qabo waxaa leeyahay iska daa qey tawxiidkaa qaybsana lafdigan haddaad shoog ka qabto iska badbaado tawxiidku waa qaybsamaa xagga naga dhig ilaahay keligii subxaana wa tacaala wax ma abuuraa wax ma arsaaqaa wax ma maamulaa roobka ma di'iyaa wax ma dilaa wax ma nooleeyaa muxuu ku jawaabaa iqri intaas waa fiican tahay iska dhaaf tawxiidkaa qaybsamee waayahay allah intaas keligiis u sifaysano keligiis cibaado ma mudan yahay mase cibaadada cid la mudanaa jirta muxuu leeyahay hadduu yidhaahdo maya cibaadada waa la leeyahay waa wuxuu u doodaayo waa hallaaba qofku waa fashil maaha haddii uu yidhahdo keligiisu cibaado mudan yahana waad fiican tahay waa khayr allah kusi khayr allah kusi inta lagaa rabay intaas waay ilaahay magacyuu leeyahay iyo sifaaduu leeyahay asaga u gaar ah ee ma u ictiraafsan tahay muxuu dhahaa haahuu leeyahay intaas dab qofku qiro muwaxid waa ahlu khayr muwaxid waa ahlu khayr hadduu rabaa iska daayo yanqasimu tawxiidu ilaa alaaati aqsaamin iska dhaaf taas ma lagu addoonsaday waxa laysku addoonsaday miya yanqasimu tawxiidu ilaa alaati aqsaamin layskuma addoonsado waxa la rabana iyada maaha waxa la rabaa waa maxay waa in ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu uu mudan yahay oo uu keligiis leeyahay oo gaarka leeyahay alla in loo gaar yeelo waa ee lafdigaan maaha bukhaariyo lafdigaan maaha dadka marka raggu waa rag dhallinyaraa waxaa laga yaabaa in gobollo loo laabto degmooyin loo laabto magaalooyinkii la aado shubhadaasna laydinka hor keeno shubhadaasna laydinka hor keeno oo dadka in badan buuq laga geliyey oo dadka in badan loogu ekaysiiye waxa la qaybaha u heebay yihiin ilaah in la qaybaa oo laleeyahay saddex ilaahaa jirta saddex ilaah saddex ilaahaa jirta caamadii waa iska masaakiin saddex ilaahaa jirta aa la yidhi wixii marka kacsan yihiin adigu marka dadkaan fahmi maayaan mafhuum aayadeed iyo mafhuum xadiiseed iyo midna fahmi maayaan waxa danta aad leedaha waxa waaye dadkaanu inay ilaahay wixii uu gaarka la ahay ay u gaar yeelaan wax kale miyaad dan kale miyaad ka leedahay dan kale kama dihin adigu intaas kala hadal marka kala hadal ilaahay keligii inuu cibaado mudan yahay waxaad na ogaatiin qaylada orgiga waa kaweyta meesha shartu ka qurubsan tahay oo dagaalka laga kacshay oo qaybintaan la qaybinaa iyo maxaa saas loo leeyahay loo diidan yahay in badan dadka ama ha ogaadaan maysa ogaa dadku in badan ma ogaa laakiin danta arrintan kaliftay waxa waaye waxaa la diidaa tawxiidka la yidhaahdo tawxiid ulcibaada iyo in ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada loo gaar yeelo haddaan ilaahay cibaadada loo gaar yeelinna la gaaloobaa intaas waa inta la diiday waxaa la rabaa dadka in lagu horeeyo tawxiidka rubuubiga ah oo la yidhaahdo dadku ilaahay subxaana wa tacaala inuu abuuray waa ictiraafsan yihiin ilaahay inuu arsaaqo waa ictiraafsan yihiin ilaahay inuu maamulo waa ictiraafsan yihiin ilaahay inuu dilo waa ictiraafsan yihiin ilaahay inuu nooleeyo waa ictiraafsan yihiin maxaa kaloo laga rabaa kadibna ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allaahu maxamedun rasuulu llah laa ilaaha ila allaahu waa ku qowlaya laakiin macnahaan ma fahamsana dadkii laa ilaaha ilaah macnihiisa ma fahamsana dadkii cajam waaye cajam waaye carab maaha marka laa ilaaha ila allahu iska dhahan waxay u haystaan laa ilaaha ila allahu macnaheedu inay tahay ilahay keligiisoo wax abuuraa ilahay keligiisoo wax arsaaqaa ilahay keligiisoo wax maamuraa ilahay keligiisoo wax nooleeya wax dilaa saasay haystaan saas in tawxiidka ama laa ilaha illa llahu lagu fasirana masaxa mase waa khalad khalad waay dadkii ilaahay nabigu calayh isalaatu wasalaam uu tawxiidka u bandhigay iyo laa ilaaha ila allahu ee diiday laa ilaha illa allahu inay yidhahdaan ee dagaalka ka doortay ee lala dagaalamay ee waxaad ogeydeen ayaga iyo saxaabada nabi maxamed iyo saxaabadiisa ay soo dhex mareen ma waxay inkirsanaayeen in ilahay keligii wax abuuro ma waxay inkirsanaayeen ilahay keligii inuu wax arsaaqo ma waxay inkirsanayen ilahay keligii inuu wax maamulo ma inkirsanayn haddana waa lala dagaalamay sababtu waa maxay waxay diidanaayeen waxay yaqaaneen kelimatu tawxiid macnaheeda waxay ogaayeen inay tahay laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila allaahu intaas dhaha kuna camal fala asnaamta hurgufa owliyada aad caabudaydaan hurgufa malaa'igta aad caabudaydaan ka taga inay tahay macnuhu ogaayeen ayagana waa u cunanmi weyda taas waa u cunanmi weyday waa u qalmi weyday raggan markay khiyaartaa in badanoo ka midhu shaydaankiyaa wuxuu ka dhigta afhayeen marka waxaa rabaa dadkii in lagu horeeyo iyagoon fahmayn dadkii caajimtaha ee masaakiintaha in tawxiidkaba looga dhigo wixii mushrikiintu ay ogolaayeen waana noo imaan doonta haddii la yidhaahdo wixii mushrikiintu ogolaayeen oy ictiraafsanaayeen tawxiidkii ilaahay oo dhamo qaymaha badnaa intaas lagu kooba bes markay arkaan marka in wixii la kala findhicelina oo leeya kaas waa wax gaalay muslim isku waafaqsanaayeen kaas adigu hadda tawxiidka ka dhigee kii gaaladay muslimiintu isku waafaqsanaayeen oon khilaafkuba ka taagnayn waaye markay arkaan in la leeyahay midka dhibku ka dhacana waa midka ilaahay keligii inuu cibaado leeyahay halkaas waa loo adkaysan waaya arrintaas waa loo adkaysan waayo waa laga dagaalamay dagaalankeena wuxuu noqday dagaal urura saameeyuu noqday hee maxmed waa midka waa noo imaan doona waxaa noo imaan doona kitaab waxaan kitaabka markii la dhammeeyo waxaan bilaabi doonaa kitaab la yidhaha alqawaacid alarbaca haddaan la yidhahdo kaasa waxaa noogu imaan doonaa inay ogolaayeen gaaladii mushrikiinta ahay ilahay keligiina wax abuura tawxiid rubiya wahaa tawxiidka ya maxay leeyihiin ya yaa dhaha maxay dhahayeen gorma anagu islaamnimay dhahaya ma islaamnimadu dadku waa ku dhasheenba dadku islaamnimadu waa ku dhasheen markay waa weynaadeena qaarna waxay gacanta u galaan gaalo markaasay gaalaysiiyaan ha waa isdhiibeen kow markii dadku intay caloosha intay dhabarka nabi aadam ku jireen waa isdhiibeen isdhiibiddaasi hogaansankaas hogaansankaasu hogaansan caama waay hogaansanku waa noo imaan doonaa alislaamku laftigiisu mid caama iyo mid khaasa u qaybsamo midka caamkaahu waa in qadarta alle loo hoggaansamo ummadda dhanna u hoggaansan yihiin iyo sidoo kale kii ilaahay subxaana wa tacaala dadku iyagoo aslaabta nabi aadam ku jira iyo sulbiga nabi aadam ku jira inuu yidhi alastu birabbikum ay dhihiin qaaluu balaa war rabbigii idin abuuray ma waana ahayn haa yidhahdeen waa rabbinimay u ictiraafteen kadib a laakiin waxaa laga rabaa qof walbaba markay qaangaarto markay ta dhalato qaangaarto oo xaq la fahansiiya waxaa laga rabaa inay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gaarka la ahay gaar u yeesho wuxuu ilahi gaarka la ahay inuu gaar u yeesho intaasaa laga rabaa intaasaa laga rabaa sida guud dadku waaba iska islaamnimada mid qayb waxaa jirta dadku ay ku wada qasban yihiin oo ah in qadarta alle laisku dhiibo matalan qofki ilaahay uu damco inuu xanuunsado xanuunka ma iska dhici karaa mase u hogaansan yahay xanuunkii waa islaam islaam kooniya waaye waa u hogaansan yahay qofki ilahay uu damco inuu dhinto dhimashada ma diidi karaa qofki ilahay u damco inuu gabar ka dhigo gabarnimada ma diidi kartaa kii oo wiil ka dhigana wiilnimada ma diidi karaa maya waa waa islaam iska guud waaye laakiin midka la rabaahu kaas maahane kaas waa laisku lagu wada qasban yahe waa midka sharciga ahoo ilaahi subxaana wa tacaala waa midkiisana la fartoomo waxyaabaha dadka u ka reebana laga reebtoomo calaa kullin waxaad ogaatiin tawxiidka qofka muslimka waxaa laga rabaa haddii wax ka khaldanaayeen matalan hore wax ugu khaldameen isagoo muslima qofka wax ka khaldami karaan jahli dartiisa wax uga khaldami karaan isagoo cudurdaarla wax ka khaldami karaan culummo kaladaa wax uga khaldami karaan waxyaabo aayadaha qur-aanka ama axaadiista ka mida axaadiista nabiga ka mida ou si khaldan u fahmaa wax uga khaldami karaan waxyaabaha la isugu cudurdaaray ka mid taha haddii maalin maalmaha ka mida wuxuu caddaadaan maxaa laga rabaa inuu wixii u caddaado u raaco wixii horaana ilahay uga tooba keeno subxaanau wa tacaala waxa tawxiidka laga tawxiidka la sheegahuna waa uun ilaahay subxaanau wa tacaala in loo gaar yeelo wuxuu gaarka leeyahay qofka tawxiidka dadka ugu yeereena ayadu ayada wax ku saabsan xaqeeda dadka ugu yeeri maydo uguna yeeri maydo in ayada lacag la siiyo uguna yeeri maydo oday odayaashii ayaga isaga dhalay ka mid a in la fadilo la karaameeyo cid gaara dadka ugu yeeri maydo dadka maxay ugu yeeree allah subxaanahu wa tacaala iyo ilaahi subxaana wa tacala cibaada in loo gaar yeelo wallahu subxana wa tacala alaa aclam bila tawfiiq